waxaan caddeynaynaa insha allah in borosaskii dowladdu ay ku lahayd ay ka hadhay oo keliya in digreeto uu soo saaro madaxweynuhu ay ku wada qoran yihiin sagaalka guddida doorashooyinka guddiga doorashooyinkana insha allah waxaan ka rajeynaynaa inay si fiican oo dardar leh oo wakhtiguna uu yahay wakhti kooban howl badan baa u taalla nasiibna waxay ku leeyihiin howlaha qaarkood waa u qabsoon yihiin oo horaa loo soo qabtay wixii halkaa ay ka bedbedelayaanna waa xilli oo haystaan wixii kalena intay ku qaban lahaayeen waa waxa weeye muddo saddex sano a wax yar ka yar baa u hadhay waxaan rajeynaynaa inay guul iyo barwaaqo inoo horseedaan waxaan rajeynaynaa oo rag lasoo xulaya inay howl weyn soo kordhiyaan waxaan rajeynaynaa inay habkan oo adduunku aada u jecel yahay ay bal dadkana baraan borosaska uu leeyahayna maraan insha allah waxaan rajeynayaa iyagana waxaan rajeynayaa guul annagana wanaag iyo khayr baan insha allah rajeynaynaa aada baad u salaaman tihiin insha allah waxaa kusoo dhaweynayaa madaxweynaha